bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka raadiyo waxdheer oo faahfaahsan waana talaado taariikhda ay ku beega tahay kow iyo tobanka bisha lixaad labada kun iyo saddex iyo tobanka madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu aada ugu xun yahay dhibaatadii ka dhalatay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas ay ku dagaalameen dhadhaxyays ka soo horjeeda madaxweynaha oo ka hadlayay kulan lagu sagootinayay ergeygii hore ee qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya agasan mihiiga ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya kismaayo inay nabadda qaataan bismillahi raxmaan raxiim anigaa soo noqday waxaan idinkuu soo noqday fariin si gaar ah aan doonaya inaan dadka soomaaliyeed guud ahaan aan u gudbiyo fariintaas oo ah fariin nabadeed xanuun badan ayay runtii ugu haysaa marka aan maqlo dhiig soomaaliyeed oo daadanayo oo si aan macno lahayn oo muhiimadna aan lahayn weliba ku daadanayo oo inuu daato aanay ahayn aada iyo aada ayaan uga xunnahay dhibka ka dhacay kismaayo dad soomaaliyeed maanta oo soomaaliya ay colaadii ka sii baxayso maanta oo soomaaliya ay leedahay hal cadow oo hor taagan maanta oo khilaafkii soomaaliya uu soo dhammaaday oo hadda ku soo ururay keliya dad nabadiida oo soomaaliya nabad u diidan iyo soomaali inteedii kale oo isu tagtay oo isugu tagtay inay dadka maxaanku idhaha nabaddiidkaa oo dowladiidkaa oo qarandiidkaa oo maxaanku idhahdaa diindiidkaa inay ka hor tagaan oo ay ka badbaadiyaan dalka in walaalihii shalay u midaysnaa dagaalka noocaas ah ee soomaaliyeed inay isku noqdaan oo ay dhexdooda dhiig iska daadiyaan arrin aad iyo aad u xanuun badan oo murugala waayo dowladda soomaaliya aad ayay arrintaas uga xun tahay xanuun badanna ugu haysaa marar badan aan ka dignay sasaankii waan soo joognay labaatan sano iyo in ka badan dalkan wixii dhacayay markaan fafaalooyin qaarkood aragnay waan aad iyo aad ayaan dadka soomaaliyeed ula hadalnay nasidaro way qadarneed inay dhacdo way dhacday dad baa naga dhintay dadka naga dhintay dad aad iyo aad dhiigooda oo qiimi badan u leeyahay ayay ahaayeen dadkii dalkan khaasatan degaankaas ay maanta colaaddu ka dhacday degaankaas ay colaaddu ka dhacday xoreeyey cadowga ka xoreeyey shalay isgarab taagnaa dagaalka wada galay maanta inay ayagu isku noqdaan oo isdagaalamaan arrin aad iyo aad u xanuun badan oo u murugo badan waay waxaan rabaa inaan ugu baaqo walaalaha inay joojiyaan xabadda
dowladda soomaaliya ayaa xirtay inuu dhashay waddanka koonfur africa oo u shaqaynayay shirkadda s k a garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kaas oo maalmo ka hor nin xoogsada soomaaliya ku dilay isla garoonka diyaaradaha muqdisho markii dhowaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lagu dilay nin soomaali ah oo ka mid ahaa xamaaliga shirkadaha diyaaradaha islamarkaana uu dilay nin la sheegay inuu u dhashay dalka koonfur africa oo ka shaqaynayay shirkadda s k a ee garoonka diyaaradaha ka howlgasha ayaa haatan waxaa lagu soo warramayaa ninkaasi u shaqaynayay s k a in ay booliiska soomaaliya xidheen islamarkaana uu ku xiran yahay laanta dambe baarista ee c i d da magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen mid ka mid a ehelada ninkii lagu dilay dhowaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyagoona dowladda ka codsaday in ay wax ka qabato dhibaatada ninkaasi uu geystay ayadoo ayaga war laga sugaa waxaaba laga war helaba ninkii aeroboortka baxa maalin hore niman beerisa imaadeen diyaaraday kasoo dejiyeen c i d a la geeyey ilaa haddana wax wara kama ana heli marka anaga waxaan dawladda ku codsayna haddaanahay shacabka shacabka soomaaliyeed ninkaas koonfur africa koonfur afrikaanka oo adeerkeen ano anagoo muqdisho joogno dalkeena maskaxda dhiig adeerka uga furay wadankoodana dadka dhagax ku dilayeen annaga inaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaataan waa dhagax nafta looga qaadan diyaa baliiska inay soo qabteen oo c i d lagu xiray waa war idin sheegay idinku aad kasoo xigateen anaga dadaan kasoo xigsanay marka waxaan rabnaa dawladda waxaan ku codsaynaa ninkaas in shacabka soomaaliyeed oo dhan ay dilkiisa ka qayb qaataan oo dhagax nafta looga qaada asagaba dalkooda annaga dhagaxay nafta looga qaada anagoo dalkeena joogna madax dhagaxay nafta looga qaadeen ninkan ka tirsanaa shirkadda s k a ee dilay muwaadinka soomaaliya kuna dilay gudaha magaalada muqdisho ee haatan la sheegay in lagu xidhay laanta c i d da ee dambi baarista ayaa mar aan saraakiisha ugu sarsaraysa laanta c i d da ee dambi baarista aanu la xidhiirnay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan ruuxaasi lagu soo xidhay laanta dambi baarista ee c i d da wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in odayaasha iyo waxgaradka ay ku guulaysteen inay xabajooji rasmiya dhex dhigaan dhinacyadii dhowaantan ku dagaalamaya magaalada iyadoo ay socdaan weli wadahadlo kale oo maleeshiyaadka ishorfadhiya loo kala qaadayo wararka waxay tilmaamayaan in kulamo shalay odayaasha ay la yeesheen labada dhinac ay ugu dambeyn isla afgarteen in xabajoojin rasmiya la gaaro iftin xasan baasto oo ka mid a madaxweynayaasha jubbaland ayaa sheegay in dhinaxiisa uu soo dhoweynayo nabadeynta la wado isagoo tilmaamay inuu aqbalay heshiis xabajoojin oo lasoo bandhigay sidoo kale cabdinaasir siraar oo ka mid a saraakiisha raaskabooni ayaa sheegay in dagaalkii uu soo dhammaaday islamarkaana magaalada ay xilligan nabad tahay ciidamada kenya ayaa la sheegay inay wadaan kormeer xabad joojinta ah waxaana ciidamadooda ay gaaf fureegayaan bartamaha magaalada iyo meelihii dhowaanta dhinacyada isku haya magaalada kismaayo ay ku dagaalameen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa weli kasii soconaya howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada midooda africa ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya howlgalka ugu ballaaran ayaa ka soconaya xaafadaha degmada hiliwa ee gobolka banaadir wararkana waxay tilmaamayaan in durbaha howlgalka lagu qabtay dad fara badan oo looga sheekaysan yahay inay yihiin al-shabaab halka warka uu idiga imaanayana waa radio wardheer booliska magaalada nairobi ayaa xaafada islii ee soomaalida ay degto ku toogtay saaka nin looga sheekaysan yahay inuu yahay argagixiso booliska ayaa waxay sheegeen in ninkan uu ahaa qofkii ka dambeeyey qaraxii babaano ee habeennimadii xadda ka dhacay xaafada islii booliska howlgalkan sameeyey oo ah kuwa la dagaalanka hargixisada kenya ayaa toogtay ninkan kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafada soomaalida ay degtay islii sidoo kale ciidamada booliska nairobi waxay sheegeen in ninkan ay ka heleen baasoolada markii ay toogteen kadibna muddo fara badan ay ku raad joogeen xilli goordha uu saxaafada la hadlayay taliyaha booliska ee magaalada nairobi benson kipo waxa uu shaaca ka qaaday in ninkan uu ku jiray liis dad fara badan ay baadigoobayeen sargaalka ayaa intaa ku daray in ninkan nairobi uu soo galay shantii bishan juun uuna kasoo tagay dhinaca magaalada mandheera afar maalin ka hor inta uusan qaraxa ka geysan xaafada isliim sidoo kale howlgala ayay ciidamada ammaanka kasii wadaan magaalada mombasa halkaasoo dhowaatan qaraxu garow ka dhacay warkii waad kala socoteen wardheer radio xafiiskiisa magaalada nairobi dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa warkankiisa kale hadduu eebaha inoo saamaxo intaynu ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaa iyo